Ganacsiyada waaweyn ee suuqyada jowhar waxaa door muhiim ah ka ciyaara ka ganacsiga xoolaha oo muhiimad weyn u leh bulshada. Suuqa xoolaha ee magaalada Jowhar ayaa maalinta Sabtida ah laga dareemaa saxmad maadaama kaliya maalintaasi deegaanada Jowhar laga keeno xoolo kala duwan iyadoo xilliyada qaar caqabad ku tahay fatahaadaha iyo roobabka sida wadooyinka lasoo marsii lahaa xoolaha iyadoo adkaata si xoolaha loo soo gaarsiiyo suuqa magaalada Jowhar. Waa kan mid ka mid ah mas'uuliyiinta Hirshabelle oo ka hadlaya saameynta fatahaadaha iyo roobabka uu ku yeesho ka ganacsiga xoolaha.
xoolaha aada ugu tiirsan ka ganacsigiisa markii la yidhaha suuqa xoolo ayuu leeyahay magaalada jowhar kaasoo inta badan la yimaado maalmo kooban oo ganacsiyada aadka ugu xoogan gobolada kamida koonfurta soomaaliya marka loo eego saameyn weyn ayuu ku yeelinaya ganacsada marka laga hadlaya iyadana xoololeyda way soo dhexgalayaan saameynta iyo dhibaatooyinka inta badan xoola ganacsiga xoolaha soo wajaha waxaa kamid a kow fatahaadaha ka imaanaya webiga jiinkiisa saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa sababtoo ah haddii biyihii ay soo baxaan oo webigu soo fataho oo daadad u yimaadaan suuqii xoolaha ma noqonayo mid la imaan karo waqti walba available oo lagu ganacsan karo ma noqonayo waxaa imaanaysa caqabado kala duwan caqabadahaasoo wadooyinkii la mari lahay xirmayaan isu socodkii u istaagayo xoolihii oo aan socon karin iyo suuqii lagu ganacsi ganacsan lahay asagana biyi ay fadhiistaan oo problemkeed uu ka imaanayo saameynta ugu badan uu ku yeelanayo waa isu socodka xoola dhaqatada suuqa xoolaha keeni lahayd iyo ganacsatada iga naftirkooda ka imaan lahaa deegaanada kala duwan ee ku hareeraysan gobolka shabeellada dhexe ee ganacsiga usoo doonta magaalada jowhar ee caasimad u ah gobolka ee saameyn xoog leh ayay ku yeelinaysaa marka muhiimadan waxay tahay ganacsatada inay helaan wadooyin ay usoo maraan suuqaas si ay u fududaato isu socodkooda iyo ganacsigooda u fududaado iyo in la helo suuq ku habboon oo ku filan oo ganacsigaas ay ku wadi karaan in la helo ma garatay suuqa xoolaha ee magaalada jowhar maalinta sabtida ah si wanaagsan ayuu u kala socdaa ganacsiga iyadoo dhowr deegaano laga keeno xoolaha kala duwan ee nool